dowladda suudan ayaa ku howlan sidii ay wadahadal uga dhex bilaabi lahayd dalalka masar iyo etoobiya kuwaasoo ku muransan biyaha webiga niilka warbixintan waxaa magaalada kaahira ka soo diray wariyaheenna xuseen cusmaan saxnuuni dowladda suudaan ayaa ku baaqday in dib loo bilaabo wadahadalladii u dhexeeyey dowladaha masar iyo etoobiya ee ku saabsanaa biyo-xireenka dalka etoobiya kadib markii ay guuldarayseen dhexdhexaadinta dowladda maraykanka ay hogaaminaysay tallaabadani ayaa imaanaysa xili uu cirka isku shareeray muranka u dhexeeyey xukuumadaha qaahira iyo adis ababa ee ku aadan buuxinta kaydadka biyo-xireenka dalka etoobiya kaasoo ay ku kacayso in ka badan afar bilyan oo doolara wasiirka waraabka iyo khayraadka biyaha ee dalka suudaan ayaa ugu baaqay dhigiisa dalalka masar iyo ethoobiya inay dib ay u bilaabaan wadahadallada iyada oo la adeegsanayo fogaan aragga si loo gaaro heshiis dhammaystiran oo u adeegaya danaha saddexda dal islamarkaasina xaqiijinaya himilada dadkooda etoobiya waxa ay ku doodaysaa mashruucani in uu muhiim u yahay kobcinta dhaqaalaha ee dalkeeda laakiin arrintani ayaa waxaa walaac xoogan ka muujiyey dowladda masar oo horeyba ay uga cabanaysay biyoyaraan dhinaca webiga niilka ah oo dadkeeda in ka badan boqol milyan ay ku tiirsan yihiin qulqulka webiga niilka ee ka yimaada dalkaasi ethoobiya saddexda dal ayaa la filayay inay kusoo gabagabeeyaan heshiiskooda magaalada washington bishii februari kaasoo ku saabsanaa buuxinta iyo howlgelinta biyo-xireenka laakiin dowladda ethoobiya ayaa ka gaabsatay in ay saxiixdo heshiiska halka dowladda masar ay saxiixday heshiiskaasi wadahadallada farsamada ee ka socda magaalada khartuuma ayaa sidoo kale hakad galay inkastoo saddexda dowladood ay ogolaadeen in dib ay ugu laabtaan qodobada gorgortanka ee la xiriira buuxinta iyo xeerarka howlgelinta biyo-xireenka ethoobiya arrimahan ayaa imaanaya xili ay jiraan baaqyo caalami ah iyo kuwa gobolka oo lagu baaqayay dowladaha masar iyo ethoobiya in caqliga uu shaqeeyo islamarkaasina ay dib ugu laabtaan wadaxaajoodka baaqyadani ayaa yimid kadib markii dowladda masar warqad ay u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasoo ay kaga cabanaysay qaadicidda dowladda ethoobiya wejigii ugu dambeeyey wadahadalladii ka socday dalkaasi maraykanka ee ku saabsanaa xiisadda biyo-xireenka webiga niilka xukuumadda adis ababa oo jawaab ka bixisay warqadda kaahira ay u dirtay golaha amniga ayaa sheegtay biyo-xireenkeeda inuusan waxyeelo gaarsiinaynin dowladaha hela qulqulka biyaha webiga niilka islamarkaasina aysan ka hor imaanaynin heshiiska ay kala saxiixdeen saddexda wadan sannadii kii laakiin dowladda suudaan ayaa warqad ay ku taageerayso dalabka dowladda masar u dirtay golaha ammaanka taasoo xoojisay cabashada xukuumadda qaahira dhinaca kale madaxa wadahadallada xiisadda biyo-xireenka islamarkaasina ah madaxa maamulka farsamada ee kheyraadka biyaha ee dalka suudaan saalax xamed ayaa tv-ga aljaziira u sheegay in kulanka ugu horeeya uu yahay mid gogolxaar ah balse shirka rasmiga ah ee saddexda dowladood ay uga hadli doonaan dhammaan qodobada murunka dhaliyey ee hakiyey heshiiska biyo-xireenka dalka ethoobiya waxaan ka bilaabi doonaa wadahadallada meeshii aan ku soo afjarnay magaalada washington kaasoo aan heshiiska ku gaarnay qodobada lagu murusan yahay sagaashan boqolkiiba ma jiro wakhti go-an oo wadaxaajoodkaasi ay bilaaban doonaan waxa uuna soo afjarmaya iyada oo saddexda dowladood heshiis rasmi ay ka gaaraan muranka biyaha webiga niilka ayuu yidhi madaxa wadahadallada xiisadda biyo-xireenka dalkaasi suudaan madaxa wafdiga suudaan ayaa tilmaamay inay weydiiseen midooda yuruba maraykanka iyo koonfurta afrika inay korjoogto ay ka noqdaan wadahadalladaasi codsigaasoo ay aqbaleen dhinacyadaasi maalintii isniinta ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abey axmed uu ka sheegay baarlamaanka dalkiisa in bisha juulaay ay bilaabayaan buuxinta kaydadka biyo-xireenka dalkiisa kaasoo uu ku sifeeyey inuu yahay go-aan aan laga laaban doonin dowladda masar ayaa si weyn u diidan in ethoobiya ay buuxiso biyo-xireenka ka hora inta saddexda dowladood heshiis rasmi ay ka gaarayaan murunka ku aadan arrinkaasi arrimahan ayaa imaanaya xilli toddobaadkii hore warbaahinta gobolka ay sheegeen in dowladda koonfurta suudaan ay ogolaatay in dowladda masar saldhig military ay ka dhisato xuduudda dalkaasi uu la leeyahay dalka ethoobiya inkastoo dowladda koonfurta suudaan si weyn ay u beenisay warkaasi xuseen saxnuuni v o a qaahira